kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo toddobaadkanna idinka imanaya magaalada hargeysa waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee reer somalilan caqabadaha hortaagan ama haysta oo ay ka mid yihiin kuwo sharci kuwa siyaasadeed kuwa dhaqan barnaamijka waxaa igu martiya oo igala qaybgelaya sharci yaqaan maxamed muuse faarax oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa agaasimaha fulinta ee dallada naafada somalilan sakariya axmed maxamed waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha dallada jilayaasha aan dowliga ahayn ee soonsaf anwar cabdiraxmaan warsame iyo sidoo kale waxaa isaguna marti igu ah barnaamijka weriye ridwaan caydiid ismaaciil dhammaan waxaad aada ugu mahadsan tihiin wakhtigiinna su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinayo ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaa ah waa maxay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta ama la soo gudboonaada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyadoo si gaarana aynu u eegayno dhinaca doorashooyinka sakariya axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dallada naafada somalilan ugu horeyn arrimaha doorashooyinka marka laga hadlayo waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida walaa la socona waddankeen wuxuu gelayaa doorashooyin doorashooyinka dadka naafbaahiyaha gaarkaa qaba waxay ka yihin boqolkiiba shan iyo toban dadkaasi walaal muxuu ahay maanta doorashadaa la geliyay wax caqabad ku ah boling stationska ama goobaha laga codaynaya waxaana lahayn kaabadihii ama raamkii lagu fuulayey doorashadii laatan ka horreysay qadalo golaha deegaanka golaha wakiilada dalada naafad ahaan waxaanu ka shaqaynay inaanu dhammaan goobaha codaynta aanu geyno bolta baraamis bolta baraam waxaan ka wadnaa yacni muxuu ahaye exactly sax khadro saa sheegto walaa jaranjarooyinka laga codaynayo oo dadka muxuu ahay socodkoodu xadidan yahay muxuu ahay iyagoo wiiljarkooda watay gaari karaan sidoo kale qadar waxaan ka dadaalnay dadka muxuu ahay maqalkoodu xadidan yahay waa dad inta u badan aan la soconin fariimaha muhiimkaa ee muxuu ahay madax komishinku sheegayo sidoo kalena xusbiyada iyo ururadu sheegayaan iyo xusbiyaduna sheegayaan iminka tusaale ahaan dadkaasi sida loo codaynayo iyo muxuu ahay qofka codaynaya ay u codaynayaan waxay ugu codaynayaan wax inaanay garanayn wahagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan waan ku iman doonaa anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalada jilayaasha aan dawliga ahayn ee sonsaf
waa su-aal wanaagsan dadkaasi waa dadka la idhaahdo afka qalaad lagula marginalizer groups ama dadka laga riixo siyaasadda ama dadka muxuuaha xagga dambe ku hadhay ee aan inta badan la tegin marka annagu maadaamaanu nahay ururadii bulshada raydkaa waxaanu mar walba ku qasbannahay in aan no one is left behind baa la yidhahdaa yani qofna xagga dambe aanu ku harin dadku si muxuu ahaa ay sinaadaan oo laga wada qayb qaato marka runtii dee sonsof waxaa ku jira dalada naafada somaliland disability forum dalada naafada muxuu ahaa ee somaliland marka daladaas waxa weeyaan annagu si baan u wada shaqaynaa maadaama ay xubinna naga yihiin waxaanu kala shaqayn doonaa haddii ilaahay yidhaa doorashadan laba qodob oo waaweyn mid waxa weeyaan in dadka la tuso lagu tababaro loo sheego la fahamsiiyo xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan taas waa qodob qodobka labaadna waxa weyan accessibilityga waxaa afka qalaad lagu yidhaha oo ah macnaha siday goobtii ku gaari karaan khadra waxaad ka warqabtaa reer somalilan dadkaa sida loo dayacay in aanay loo samaynin habkii ay ku gaari lahaayeen ama sidii ay u gaari lahaayeen goobaha codbixinta waxa laga yaabaa maqsinka lagu codaynayo malaha si ninka curyaanka ee dhulka jiitamayaan awood uu ku gaaro halkaas ama kaabad malaha ama dhismaahaan marka waxaa jira waxa la yidhaha rams oo ah loogu talagalay oo qofkii curyaankahaa uu ka soo geli karo goobtii marka taas waxaanu doonaynaa haddii ilaahay yidhahdo inaanu tallada s n d f oo gacanta ku haysa dadkaas inaanu gacanta muxuu haddii ilaahay yidhahdo aanu kala shaqayno
sakariya axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan maadaama xilli doorasho lagu jiro guddiga doorashooyinka asxaabta madaxdooda ururada siyaasadda madaxdooda ma kulanteen maxaase inta badan aada u bandhigteen ka wada hadasheen marka waxaanu ka dadaalnay khadar anagoo taa xoojinaynaa inaanu iskugu yeedhno saddexda xusbi qaran intaba waxaanu kala hadalnay dadka baahiyaha gaarkaa qaba sida ay idigu colodeyn karayaan urur ahaan iyo xusbi ahaanba xogaha sheegaysa inaad ugu sheegtaan muxuu ahay luqadda suldhabaalaha ee loo yaqaan san lanwejka komishinkana khadarow walaal waxaan la kulannay tiraba saddex jeer ka dalada naafad ahaan iyo kalada urureyd ahaanba waxaanu kala hadalnay komishineerada iyo guddoomiyaha komishinka doorashooyinka qarankaba xogaha sheegayaan muhiimka in dadka baahiyaha gaarkaa qaba muxuu ahay xogti loo sheego annagoo khadarow taa daba soconno waxaa iminka gacantaanu ku hayna disability bilkii ama xeerkii naafada qaranka oo wasaaradda arrimaha bulshadu ay diyaarisay iyadoo s n d f f muxuu ahaanu kala shaqaynayno waxa loo gudbiyey gulaha wasiirada gulaha wasiiradu way naaqasheen markay eegeen waxay u gudbiyeen gariiqaha guuda qaranka ilaa meelaha qaar wax ka soo bedel gariiqaha guuda qaranku wuxuu gudbin doonaa iminka muxuu ahay golaha wasiirada golaha wasiiraduna waxay u gudbin doonaan golaha wakiilada sidoo kale khadar waxaan la kulanay guddida arrimaha bulshada golaha wakiilada oona kala hadalnay dadka baahiyaha gaarkaa qaba inay horumar badan ka sameeyaan marka khadaru dadka baahiyaha gaarkaa qaba caqabado badan baa haysta oo waxbarashada waa gartay markan een, maxamed muuse garyaqaan maxamed muuse sharci yaqaan baad tahay een, xoogaal baad tahay xeerarka somalilan maxay tahay dhibaatooyinka ama caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhinaca sharciga khadar way jiraan caqabad haysta dadkaasi baahiyaa gaarkaa leh een, oo dhanka sharciga ah inkasta oo dastuurka somalilan oo ah ka u sarreeya ee sharci uu dhammaan siinayo xuquuq siman dhammaan muwaadiniinta reer somalilan hase yeeshee waxaa jirta qaarkood oo si dadka qaar u qaadan karaan iyo ku talagal la-aan marka horeba marka sharci la dejinayo ama golaha wakiilada uu sharci sameynayo in aan inta badan lagu talagelin dadkaasi baahiyaha gaarkaa leh si yacni xuquuqdooda iyaguna ay halkaasi uga dhexdaan tusaale ahaan oo kale khadarow een, waxaad aragtay in badan iyadoo la leeyahay qofkaasu jir ahaan iyo maskax ahaanba ha u caafimaad qabo een, dadka qaar baa sharcigu khadarow waa kii een, waadixa ah dadka qaar baa waxay u qaadan karayaan qofkii yacni curyaanka ahaa ama indha aha la-aa ama baahi kala qabay in aanu markaa shaqadaasi ku habboonayn macnuhuna saas maaha sharcigaasi waxa weeye qofku haddii uu haba qabo curyaanba tusaale ahaan ha ahaado si haddii uu gudan karo shaqadan yacni muwaadiniinta kale ayuu la siman yahay looma diidi karo een, xuquuqdiisi saasuu ku helayaa marka in xeerarka qaarkoodna la caddeeyo marka hore la sameynaya in lagu talagalo ayay muhiimaddu noqonaysa khadarow sidoo kale waxaa jirta xagga siyaasadda oo kale inaanay ka dhex muuqan xisbiyadii qaranka oo aada moodo inaan doorkoodu iyo aanu meesha ku jirin taasna in sare loo soo qaado si qayb ka mida bulshadeenaas ayaguna sare ugu soo kacaan ay isaga dhex arkaan xuquuqdaasi ay leeyihiin xuquuqda siyaasiga ah ee dastuurka uu damaanad qaaday ee ah qofka in waatan dalad ahaan sakari axmed maxmed agaasima fulintaa tahay daladani eh, labaatan sane jirta En, markaad eegtid xaaladaha qaar laga soo gudbay baa jira oo marmaraan lasoo qaadi jirin dadkan baa jira En, hadda waxaa la marayaa in laga hadlo dadkan xuquuqaadkooda in la raadiyo marka sidee baa ilaa imika calaamadaha muuqda ay ilaa halkeebay bulshadu ku baraarugsan tahay een khadar walaa saa sheegtay waxa weeyaan dadkaasi horta marka koowaad xubnahoodun baa xadidan macnaheedu ma aha qofkaasi muxuu ahaay inaan waxba qaban karin een qofku isagoo socodkiisu xadidan yahay baa laga yaabaa dhismayaashu uu heli karaa janjaradu kusoo geliyay uu wax qaban karaa sidoo kale qofku isagoo aragga naafa ka ah ayuu ku heli karayaa brand mishinka uu ku shaqayn karayo qofku isagoo maqalka naafa ka ah buu heli karayaa qof suldhabaalaha ugu turjima laakiin khadaru bulshadani waxay aaminsan yihiin qofka naafadii muxuu qaban karaa beri dhowda khadar waxaan ka qayb galay shirweyne shaqaabuurka lagaga hadlayey waxaan ka dhawaajiyey khadarow inaan muxuu ahay dadka baahiyaha gaarkaa qaba la shaqaaleysiiyo dad ka mida waxay igu yidhahdeen horta qofka muxuu ahay baahiyaha gaarkaa qaba ah, muxuu qaban karaa
sakariye bulshada waxay ka yihiin dadka en, baahiyaha gaarkaa qaba boqolkiiba shan iyo toban miyaanu number badan ahayn eh, numberkaas khadar walaal waa number aad u badan oo iminka khadar doorashadeena komishanku wuxuu diiwaan geliyay hal milyan iyo laba boqoloo kun oo qof haddayna qaadana khadaroo boqolkiiba shan iyo tobanka fifteen percentgaasay ka yihiin muxuu ahay dadka naabaahiyaa gaarkaa qaba dadka codaynaya sidoo kale khadaro dadkeena bulshada boqolkiiba shan iyo tobana ma jiro khadaroo qof muxuu la oran karaya waa qof carowga ama roor model waa lagu dayan karo oo iminka tusaale ahaan oo kale markaad eegto maamulayaasha iskuullada qof baahiyaa gaarkaa qaba kuma jiro ardayga ku dayan karo uu hiigsan karo qof agaasimo guuda qof wasiiro qof xildhibaana qof ganacsada maadaama khadaro ayna jirin dadkaasi waa dad boqolkiiba boqol khadaroo la dayacay dalada naafada iminkaan xafiiska intaan joogin khadar waxaanu ka dadaalnay ba dadkaasi bulshada kale la baahay la xuquuq noqdaan laakiin doorashada ku soo noqono Eh, tusaale ahaan iminka guddiga doorashooyinku warar bay soo saaraan Eh, sidoo kale xisbiyada iyo ururada siyaasaddu En, eh, inkastoon kambeynkii weli sharciyan bilaabmin haddana fariimo siyaasi ay soo saaraan iyaguna way u baahan yihiin dadkaa codka haya dadkana xuquuqdoodii codku waa xuquuq dastuuriya En, eh, sidee bay en, inkastoo sheegtaa sharar kala gasheen laakiin sidee baa loo sii wadi karayaa in laga midha dhaliyo oo ugu yaraan ay xogtaasi gaadho dadka codbixin muxuu ahay ee baahya gaarka qaba khadar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aashaadii weydiisayna maanta muxuu fiyeedu maadaamay tahay idaacad weyn oo taasoo milyano qof gaadhaysa inaan halkana maanta walaal khadar aan uga faa'iidaysto in dhammaan ururada iyo xusbiyadu markay doonayaan inay cololo sameeyaan dadkan baahiyaha gaarka maqalka qabaa bulshadii qeybbay ka yihiin waana saakador aan soo sheegay dad muwaadinnimada ku adadag oo way qaataan welbiyaana muwaadinnimo oran waa dad ku adadag in bulshadu wax kastoo ay qabanayaan qayb ay qayb kala noqdaan haddii maanta kaar la qaadanayo haddii codayn la qaadanayo dadkaasi khadaro si ay ugu codayn karayaan waa inay u soo bandhigaan urur iyo xusbiba inay ugu soo bandhigaan luqadda fahmayaan loo yaqaan surdhabaalaha ama sign languageka inay messageska iyo fariimaha sheegayaan muhiimka ay u sheegaan si dadkaasi ugu codayn karaan ama sign wahagaga aad iyo aad baad mahadsan tahay sakariye axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan waan ku iman doonaa anwar cabdiraxmaan warsame haddaan nolosha caadiga ah baa weli la riixayaa dadkan baahayaa gaarka ah leh maxay tahay talaabooyinka tee in la qaado si bulshada laftigooda looga saaro Een, waa su-aal wanaagsan qadar Een, horta dadkaasi waa dad la dayacay saduu ka warqabtaba waana sababta keentay foramkan ama daladan s n d f la yidhaahdo in la sameeyo waa baahida keentay inay bulshadii qayb ka noqdaan dadkaasi waxbarasho ahaan dhaqaale ahaan muxuu ahaa haddii ala gulashada social issue ama arrimihii bulshada oo dhan wixii oo dhan waxaad moodaa in la hagraday marka daladan waa sababta keentay in loo sameeyo codkoodii meel fog la gaadhsiiyo Een, kamid baad jirta ma- ma- ma- af ingiriisi oo tiraahda disability is not inability macnaa inaad laxaad leedahay maaha inaad awood lahayn marka dadkaasi saad sheegtay maanta waxbay bartaan maanta waa dadka ugu activesan xagga social media ee aad muxuu ahaa wax uga faa'iidaysta ee aadna wax u qoraa waa dad aan aad socdhanayso aqoontoodu waxay ka aqoon badan yihiin lixda lixaad ba qabaa marka waxa ka maqan un qodobkii ahaa in la dhiirigeliyo waxaan kuugu darayaa daraasad baanu samaynay laba kun iyo saddex iyo labaatan noofembar soo baxday oo dabadeedna ka sheekaynaysa dadkaas maxaa dhaqaalaha xageebay ka taagan yihiin waxbarashada xageebay ka taagan yihiin Een, haddii aan laba kuur wey dhammaan baahihii bulshado dhan xageebay ka taagan yihiin marka daraasadaasi waxay daaha ka fayday oo ay caddaysay in dadkaas yihiin dad la dayacay maamul ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan aynu foququnaynu takoornay marka waxaa jirta in dadkaa la yidhaahdo qofka disabilityga ama indhaxala ama curyaanka in gurigooda ay kaga bilaabato disabilitygu oo hooyada ama abuu yidhahaan waad curyaan baa tahay ama waad indhalaaday meel laha tegina iska fadhi halkaa inta malabku kugu imanayo markaa ta waa takoorkii wuxuu ka soo bilaabmay gurigiibuu ka soo bilaabmay markaa ta aanu bul- urura bulsho ahaan ka dagaalamayna waa taa waana ta maanta keentay tobankii sannadood ee s n d f jirtay iyo soosaf wada shaqaynaya inay dadkii dibadooda soo baxaan ay wax bartaan oo ay wixii fahmaan oo dabeedna hooyooyinka iyo aabbayaashii curyaamiinta guryaha ku haystay ay yidhahdaan hala geeyo waxbarasho Eh, waa gartay anwar cabdiraxmaan warsame Een, guddoomiyaha een, sonsaf waxaa muhiima inaynu isu taagno warbaahinta Een, warbaahintu marka eh, la eegayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran qeyb weyn bay ka tahay in matalan dhibaatooyinka bulshada haysta lasoo bandhigo iminka tusaale ahaan arrintan aynu ka hadlayno waa qodob muhiima dadkaasi een, xaq bay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto iyadoo laga shidaal qaadanayo muwaadinimadooda iyo xaqa dastuurka uu siiyey somalilan haddaba een, wariye ridwaan caydiid ismaaciil aad baad ugu mahadsantahay waktigaaga een, waa wariye ka howlgala warbaahinta somalilan ee magaalada hargeysa een, waxaan doonaya kuweydiiyo ilaa halkee bay warbaahintu ku baraarugsan tahay somalilan caqabadaha iyo dhibaatooyinka een, haysta ama lasoo gudboonaada dadka baayaha gaarka ah qaba aad baad u mahadsantahay khadar maxamed cakule oon ku mahad celinaya adiga idaacadda voice of america dee niyow markii hore ee warbaahintu ay ahayd telefishinada iyo wargeysyada iyo weliba idaacadaha fahan xoog leh ayay fahansanaayeen in dadka baahiyaha gaarka ah qaba in loo adeego bulshada la baro doorashooyinkuna waa meelaha ugu hawsha badan oo jaam iyo buuq badan baa ka dhaca kayuyada marka la gelayo subaxa hore oo lasoo kallaho iyo weliba dadka dareenkoodu aada u kacsan maadaama ay asxaab u kala qaybsan yihiin dadkeennana aad moodaba inuu samirka ku yaryahay oo ay culays badan keentay in kayuyada la maro laakiin markii warbaahintu xilligaa ahayd een aragtida xilligaa ku eego aan ka mid ahaa warbaahintii berigaa soo gashay ee shaqayn jirtay faham badan baa loo lahaa in dadka baahiyaha gaarkaa qaba markay safafka yimaadaan loo fududeeyo dadka u shaqaynayana ay soo dhoweeyaan walaal waxaan dareemaya inuu gaab badan jiro waayo saxaafadda digital bay u guurtay fiyuris ama eegashuunbaa la eeganaya qofka inuu nin baahi gaara qabo u eego dareenkiisa ilaaliyo waxaa ka tan badan inuu kelib qaato si hadhow daawasho u helo deg degna u noqdo warbaahinta xilligaa markaa la dul istaago waxay ahayd sug oo sug warbaahintanna waxa weeyaan horgeli oo horbaahi sida wakhtiga iyo daawashada aad u hesho markaa gaab badan baan dareemayaa inuu warbaahintan dambe jiro inaan aad loogu fiirsan shaqada marka la qabanaya dadkaana aan loo qaban wixii ahayd in loo qabto haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaannu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee reer somalilan markaa maadaama iminka warbaahintu ka fududdahay oo qalab ahaan iyo ilaa internetkan iyo fariimihii si deg dega soo ma muuqata in fursad ay u haysato saxaafaddu ay wax kaga bedeli karto mujtamaca somalilan ama guud ahaan soomaalidaba in la takooro dadka xubnahoodu ay kala dhiman yihiin wallaahi walaal way haystaanoo dee saxaafadeennii waxaad arkaysaa siyaasad bay wada ku wada qabtantaa shaqada ugu weynee la qabtaa siyaasad bay noqotay saxaafadduna maaha shaqada ugu weynee la qabta qayb yar yar yar ayay ka timi saxaafaddu waxa weeyaan in bulshada wax la baro in la wacyigeliyo iyo in la madadaaliyo markaa wixiiniba siyaasad bay ku ururtay markaad eegto goobaha waaweyn ee waddankeenna markaad eegto instituushinada dowladdu ay leedahay markaad eegto meel kasta oo bulsho layskugu yimaado xitaa qofkii baahida gaarkaa lahaa meeluu soo maro iyo meeluu xaruntii u yimaado ma laha waxa ahayd warbaahintu waxaa ka hor inay daraaseeyaan oo ay sameeyaan marka nimanka dhallinyarada ee saxaafadda ku jira aad la sheekaysato wuxuu kodhan inuu daawasho badan ka heli maayo that means eshuygiyaa siyaasiya eshuygiisu raacaya markaa saxaafaddu iyadaa wax garlayngaraysa laakiin markaa saxaafaddu daawadayaal bay u xidhan yihiin iyo bara badan oo ay laga ilaashado lagu odhanayo one million buu hebel haystaa oo hebel baa la eegaya klibkiisa soo geliyo laakiin saxaafaddu waxaa iyada wax la daba socdo oo tooshka isiibsa waxaan aad u xusuustaa doorashadii laba kun iyo toddobiyo tobanee madaxtinimada somalilan saddexda musharaxba waxay ku ololeynayeen maalmihii ugu dambeysay waraysiga bixiyeen ka mid ahaa warsafafka dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo dadka waaweyn iyo dadka nugul ha loo fududeeyo kiyuga hala galo waayo door badan bay ka noqonayaanoo sida qiyaasta lagu hayo dadka boqolkiiba shan iyo toban bay ka yihiin waa cod badan oo marka boqoleyda loo bedelo milyan iyo labada boqol ee dadka somalilan ka codaynaya marka boqolkiiba shan iyo toban laga dhigo siddeetan kun bay ku dhowaanaysaa siddeetan kun waa codadka somalilan ugu badan ee abid madaxtinimada lagu kala helo wahagaag waa kuusoo noqonayaa ridwaan cadi ismaaciil aad iyo aad baad mahadsan tahay waa gartay markan garyaqaan maxamed muuse siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada ka madaxda ah dadkan baahiyaha gaarkaa qaba ee aynu ka hadlaynaa waa dad muwaadiniina xaq dastuuriya ule inay codeeyaan doorashada ka qayb galaan marka waa maxay tallaabooyinka ay tahay inay mas-uuliyiintaasi qaadaan ee ugu muhiimsani xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda waxaa la gudboon kow in qorshayaashooda ay dadkan kusoo daraan baahiyaha gaarkaa leh waxay u qabanayaan waxay noloshooda ka bedelayaan dhammaantaasoo kale si ay dad kaleba ugu soo bandhigayaan in iyagana talada marka hore lagu darsado mar labaadkana dadkanu ay qeyb ka noqdaan xisbiyadan iyo ururadan siyaasadda ee imika loolanka ku jira si ay isaga dhexarkaan iyaga laftigoodu in lala dooranayo waxna ay dooranayaan marka waxaa aada u muhiima in dhankaasna ay aada ugu talagalaan xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasaddu si bulshadeena ay noqoto bulsho dheeli tiran oo dhan walba ay ku leeyihiin matalaad haddii ay noqoto dadka baahiyaha gaarkaa leh iyo kuwa kalaba waxaa waajib ku ah commishinka qaranka ee doorashooyinka somalilan sida ay ugu dadaalayaan inay bulshada qeybteeda kalaba gaadhsiiyaan fariimo in ay qeybtan baahiyaha gaarkaa leh oo bulshada qeyb weyn ka ahna ay ku talagalaan sidii ay fariimahaasi u gaadhi lahaayeen yacni mid walba sidii sida qolada kaleba loogu dhigayo si iyagana ay u gutaan waajibkooda ah inay codeeyaan iyagana la gaadhsiiyo mid ay xaq u leeyihiin waana waajib saaran commishinka doorashooyinka qaranka somalilan oo ah inay waajibaadka gutaan siday uga gudanayaan qeybta kale ee bulshada ka midka ah qeybtan baahiyaha gaarkaa lehna in awoodda la saaro iyagana in la gaadhsiiyo fariimahaasi waa mid waajib ah
aad iyo aad baad mahadsan tahay garyaqaan maxamed muuse faarax usoo gudbo sakariya axmed maxamed agaasimaha fulinta ee dalada naafada somalilan ma jiraan dadkii caawin lahaa matalan hadday doonayaan inay komishanku soo saaraan fariinta ciddii fariimaha gudbin lahayd dhallinyarada u tababaran ma la helaya khadar walaa sidaa sheegtay waddankeena maanta waxaa jooga oo annaga dalada naafada ee c d f nala shaqeeya tiraba muxuu ahay saddex qof oo bartay luqadda suldhabaalaha oo haddii maantana looga baahdo khadarow muxuu ahay sheegi karaya sidoo kale khadarow magaalada boorame waa magaalada ugu badan tahay dadka maqalka naafada kaa haddana khadarow magaaladaasi waa magaalada dadka luqadda suldhabaalaha bartay ay ugu badan yihiin boorame waxaan khadarow ku ammaananaa mise heer waxay gaadhay boorame luqadda maanta jimcaha khudbadda jimcaha in loo turjumo muxuu ahay dadka maqalka naafada ka oo khadiibka khudbadda jeedinaya inta lasoo garab istaago loo turjumo marka magaalada boorama khadar waa saa sheegtay si ay dadkaas u heleen xuquuqdii cibaadada luq- maalinta jimcaha magaalada boorama oon anuguba kala qayb galay een masaajidada ugu waaweyn oo kale khadiibka ama muxuu ahay masaajidka sheekha khudbadda jeedinaya waxaa soo garab istaagay inan muxuu ahay sheekha oo weliba diintiina bartay oo diintana si fiican u bartay haddana mm, fariimaha uu sheegaya muxuu ahaye sheekhu si fiican u gaadhsiin karaya dadka muxuu ahaye baahiyaha maqalkaa qaba marka khadar su-aashaanoo daba socdo walaa waa la heli karayaa somalilan intaasoo qof oo bartay luqadda suldhabaalaha oo la- muxuu ahaye weliba diyaar u ah qaarkood khadarow inay ku shaqeeyaan hab mutadawacnimo ah si dadkaasi muxuu ahaye baahiyaha maqalkaa qaba ay fariimaha muhiimka ay walaa ay u gaadhi laayeen waana diyaar waanu haynaa haddii nala soo xidhoona n sakariye iyadoo doorasho laga hadlayo oo xuquuq dastuuriya ay tahay maxaad dareemaysaa marka mujtamacii reer somalilan tusaale ahaan qoraalada waaweyn ee ee dunida taariikhda dadka maaragtay en- en baahiyaha gaarkaa qaba laga sameeye waxaa ka mid ah saddex nooc baa inta badan loo tilmaamay dhibaatooyinka qabsada mid waa mid bulshada waa tiyaad hadda hadalka haystay oo waxay la xidhaa en, in la takooro xataa laga yaaba inay gurigaba ka soo bilaabanto iyadoo weliba laisleeyahay en, wax tara ee waxyeela aanay islahaynba waalidka ama ubadku waxaa kale oo jira in midna uu noqdo xagga dhismayaasha oo caqabadaad markii dhowe sheegayso iyo mid la tilmaamay in dabar xagga shuruucda iyo siyaasadaha tahay markaad dalad ahaan eegtaan saddexdaa arrimood saddexdaba way ka jiraan kollaysaan en- en dareemayo somalilan teebaa ugu sii daran qadar walaa aad bay u mahadsantahay waana saddex su-aalood oo aad muhiim noogu ah oo maanta uga faa'iideysan karna fariinta muxuu ahay v o ed aan u marinayno dhammaan dadka soomaalida iyo bulshada reer somalilandba Een, walaa saa sheegtay horta caqabadaha ugu waaweyn ee dadka baahiyaha gaarka qaba haysta waxaa ka mid yihiin environmental challenge ama caqabada dhanka deegaanka dhammaan walaal maanta dhismayaashiinu haddii dhismo dowladeed iyo haddii yihiin dhismo gaar loo leeyahayba walaal way ku yartay qadar u dhismahaas inuu jaranjarteeda qofku ka fuuraya uu leeyahy iminka qadar sidoo kale wasiiradeenna iyo agaasimayaasheena qaar ayaa waxaa laga yaabaa inay fuuraan dabaqa labaad ama dabaqa saddexaad ama jaranjarada sare u fuuro xafiiskii mas-uulkan uu fadhiyo fooq yahay xafiiskii qadaruu mas-uulku yahay hadduu fooq yahay waxa dhici karta haddii maanta qof wiiljar wata ama baahida socodkaa qaba hadduu islaada qadaruu furu jaranjarada waxa adag walaa jaranjarada inuu gaadho marka waxaan uga waxaan kan uga soo jeedinaynaa dhammaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay adeeg markay dadkaas u dooranayaan iyo shirkadahaba in muxuu ahaye dadka ama xafiis hoose loo sameeyo lagu soo dhaadhaco ama jaranjar loo sameeyo ay ka fuuli karaan qadar qadarka labaad qadarku waad ka dhawaajisay weli walaa waxaa jirta caqabada ugu weyn ee iminka anagana haysta waxa weeyaan caqabada loo yaqaan dadkeenu inay yahay fikirka ama wax loo yaqaan attitudinal barrieriska in dadkeenu haysto oo ay aaminsiin qofka naafada muxuu qaban karaa iminka hooyooyinka qaar haddii hooyadu qadar iminka shan caruur ay dhasho shantaa caruur waxaa laga yaabaa afarka haddii mid ka midi muxuu ahaa dadka baahiya gaarkaa qaba uu yahay hooyadii waxay aaminsatay gurigeena ku hayso waxay aaminsatay hadduu wax barto halkuu gaari hadduu wax barto isagoo wiiljeerka ama gaarigiisii wata baabuurtaa jiiri caruurtii baa laga yaabaa inay waxyeeleeyaan oo tusaale ahaan ay dhibaato soo gaarsiiyaan hooyadii ilmihii guriga ku haysaa wax ma bartaan marka imika wacyigelinba waa la ka sameynay wacyigelintaanu samaynayna anagoo dalada soo safkaashanayna iyo mashaariicaan soo saf la wadno oo iyidi midowga yar ugu maalgelinayo ayaan wacgelin badan ka sameynaa khadra qodobka walaa anaga macno badan noo sameeyeen kusoo noqon laha waxa weeyaan iminka walaa waxaa jira constitutionkeena ama dastuurka somaliland qodobo ku jira qodobadaa waxaa ka mid ah article eighty one article een, qodobka koob iyo siddeetanaad qodobka koob iyo afartanaad iyo qodobka boqol iyo toddobiyo tobnaad buu wuxuu odhanaya qofka doonaya inuu isku sharxo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen xildhibaan la wakiilo inuu noqdo ama golaha guurtida inuu noqdo qofkaasi qof maskax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba khadarow tiraba lix jeer baanu iskugu yeernay dhammaan garyaqaanada hay-adaha kala duwan maxkamadda sare nagala soo qayb gashay waxaanu eegnay bal in tafsiir sharci loo sameeyo garanay qofku hadduu maskaxaan caafimaad qabo waxaan idhi waa sax inuu qof maskaxaan caafimaad qabo haddii qof maskaxdiisu jiranta madama hogaamin karo oo diintiin iyo shuruucin weyna leedahay laakiin khadarow qofku inuu yahay qof jir ahaan caafimaad qabo annagu waxaan u aragnaa khadarow qayb ka mid a faquuqa oo qofku waxaan khadarow isagoo maanta walaa wiiljarkiisa wata ayuu wasiiriye agaasimi noqon karaa oo khadarow maraykanka waxaa soo maray madaxweyneyaashooda mid ka mid ah inuu yahay qof naafa wadanka loo yaqaan nigeria mis- ay- algeria labadaa wadan mid ka mid ah madaxweyneyaashooda soo maray wuxuu ahaa qof maq- naafa ah oo isagoo wiiljarkiisa wata xafiiska soo gala sidoo kale qodorow qodobku isagoo maqalka naafa ka ah ayuu noqon karaa commissioneer ama wasiir ama xildhibaan noqon karaa dadkiina luq- markuu wax sheegayena qof intuu soo garib istaagay luqadda suldhabaha horta wuxuu sheegi karaa qofku khadar isagoo aragga naafa ka ah ayuu walaal wuxuu heli karayaa qalabkan loo yaqaano bril machinka ee dadka ma- ma- ee aragga naafada ka wala caawiya marka khadarow tiraba waxaanu sameynay intaas sharci loo sameeyo waraaqan ku- waxa qoraalaan ka diyaarinay waxaanu khadarow muxuu ahaye u shaqaalaysiinay la taliya arrimaha sharciga oo waxaa arrinkaa gacanta lagula hayaa la taliyaha arrimaha sharciga golaha wakiilada oo muxuu ahaye tiraba muxuu ahaye minkaan doonaynay inaan u gudbino gari- maxkamad- maxkamadda sare ee dastuuriga ah tafsiir sharciga khadarow laga soo saaro weliba khadarow qodobkanoo daba socda doorashadii dhowada waare golaha deegaanka golaha wakiilada xildadka qaar m- m- baahiyaha gaarkaa qabiiba xeerkaa loo reebay oo idanka komishinka joogaa markuu doonaya waraaqya dokumentarigii inuu qabto khadarow shuruudahana waa qayb ka ahayd inuu eego marka dad badan baa khadarow looga reebay marka waxaan walaalkan uga faa'iidaysanaynaa in qodobada meesha laga saaro sidii dadkaasi xuquuq u heli karaan ridwan waxaan ku weydiinayaa n matalan haddii iminka n xilli doorashaa lagu jiraa waxay ahayd in xuquuqaadka dadka n muwaadiniinta ay xaqay leeyihiin iyadana saasoo kale ay ilaaliyan tusaale ahaan haddii qofkii socodka naafada ka ahaa markuu xafiis u baahdo dowladeed ama shirkadeed oo fooqa halka ugu sarraysa mas-uulkii fadhiya ama shirkad gaara ama xafiis dowladeed markay codayn timaado goobtii sanduuqa la dhigi waxaa laga yaabaa inaanay wiljeerku u fuulahayn ama meeshii la marayay ee muxuu ahaa aanay lahayn waxaa laga yaabaa fariimahay asxaabta iyo musharaxiinta iyo urraduba gudbinayaan inaanay dadkii maqalka naafada ka ahaa fahminba oon loo raacin suldhabaalihii waxaayoo dhan markaad ku soo koobto wallaahi khadarow wax badan baa ka maqan wax badan baa hawshaa gaab jira commission hadday tahay warbaahin hadday tahay iyo cid kastoo mas-uuliyadii ka saaran tahay ama xukuumad ama asxaab siyaasadeed gaabkooduu maqan yahay muhiimaddu waxa weeyaan caanadaati dabadood baa la qabtaaye iminka doorashadii wax yar baa ka harsan intaa maxaynu ka shaqayn karnaa warbaahin iyo commission xukuumad iyo xisbiyo waxaan ka shaqayn karnaa dadkaa doorkooda inta la raadin karay wakhtigu saamaxayo in la raadiyo oo mas-uuliyad layska soo saaro doorashooyinkuna waa wax sunno ah oo inugu soo noqnoqonaya waxayd casharkii laga bartay doorashadii laba kun iyo laba iyo casharkii laga bartay tii u dambeysay laba kun iyo toddobiyo toban afar iyo labaatan inaana iman oo laga wada hadal oo casharadaas noqdaan waxyaaba la daraaseeyo la qoro lasoo bandhigo wignaskii iyo dhaliilihii doorashadaas lahayd iyo waxyaabihii lagu guulaystay sida doorashada dambena loogu badaqaad warbaahinta waxaan uga faa'iideynayaa waa roolkiina qaata oo dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay u baahan yihiin siyaasaddu inama anfacayso horumar keeni mayso arrimo bulsho dhisi mayso qarankeenna horumarin mayso jiritaankaaga qofnimo horumarin mayso siyaasaddu waa wax la kala eryanayo hebel baa xibsi taageersanaa isla berrina xisbi kaluu taageersanay waa isla siyaasigii aragtiduna waa aragtidii laakiin wax manfaca lehoo dadka wax u qabta aynu walaalayaal bulshadeenna uga shaqayno aynu dadaallaan leeyahay wariye ridwaan caydiid ismaaciil aad baan ugu mahadsantay doorashadii baa kaabiga nagu soo haysa sida ugu habboonee dadkii codka ay xaqa u leeyihiin u bixin karaan taa dhismuhu ay kow ka tahay in la gaadho seed ugu dadaalaysaa khadarow walaal iminka commissionka tiraba sidaan soo sheegay saddex jeer baan la kulanay waxaan walaal ku rajo weynahay sanadkan commissionka inaanu kala shaqayno in muxuu ahay dhammaan goobaha muxuu ahay codbixinta sida sanadkii hore waan doorashadii golaha deegan golaha wakiilada aanu samaynay in dhammaan go lixda gobol een waqtigaa geynay muxuu ahay een muxuu ahay kaabadaha macmalka ah ee looxaa iminkana walaal waxaan ku raji weynan goobaha inaanu geyno wacyigelinta inaanu ka qayb qaadano oo naana tusaale ahaan anagu khadar intaanu soo ururino aan naana tusaale ahaan intaan u turjinin naana murashaxaas taasuu ka hadlay gudoomiyahaas taasuu ka hadlay deedna dadkii khadaru muxuu ahaay si ay u kala dooran karayaan murashaxa ay sidin codka sii laakiin khadaru maanta haddii walaa aan doorashada wacyigelin badan laga samey dadka maqalka naafada ka ama dadka baahiyaa gaarkaa qaba si alla say u codinayaan garamaayaan oo qofku maba garan karayaba saddexdan xusbi iyo tobankan urur siyaasadeed kiibaad u codaysa marka khadaru walaal komishinka komishinkana waxaanu khadaru ku ammaanaynaa in hay-adaha komishinka la shaqeeya ee doorashada naga caawinaya ay daladda naafad ahaan nagu soo xidheen sidoo kalena muxuu ahaa iminkana khadarow boqolkiiba boqol walaanu ku rajo weynahay inaanu taageero fiican u helno oo muxuu ahay caalamiya sidii aanu waxuga qaban lahayn dadkaa baahiyaha gaarkaa qaba noocyaooda kala duwanba dadka maqalka naafada ka socodka naafada ka ariga naafada ka sidii khadarow ay u qaban lahayn khadar halkan waxaan walaal uga erfahaysan lahay dadka qaar waxay isticmaalaan ereye qofka naafa baahiyaha gaarkaa qaba ku ah waxyeelo dhagool ha dhagool may dhaawacaysa khadar sheegtay dhagool may isticmaalno waxaanu isticmaalnaa qof maqalkiisu xajidan yahay indhoolo may isticmaalno waxaanu isticmaalnaa qof arigiisu xajidan yahay curyaan may isticmaalno waxaanu isticmaalnaa qof socodkiisu xajidan yahay marka walaal taan waxaan uga faa'iidaysan lahaa bal inaanu eryadaa la saxo inta badan maadaama dadkeenu had iyo jeer dhaqan ahaan bulshada guud ahaan soomaaliduba ay dad xoolodhaqata u badan ahaayeen oo had iyo jeer qofka kaalintiisa xubnahan dhammayska tiran inta badan nolosha lagu qiimeeyo eryadaasi waa eryey qofka maskaxdiisa dhaawacaya marka walaal waxaanu ka dadaalnaa wacyigelintaanu samaynayno in wacyigelintaas ay noqoto in dadka baahiyaa gaarkaa qaba aan lasoo gaarhsiin waxyeelo iminka hadleela qofkaas waa curyaan hebel curyaan heblaayo curyaan walaa qofku waxay ku noqonaysaa waxyeelo marka waxaana dadka socodkoodu xadidan yahay ama dadka baahiyaa socodkaa qaba waxaana qof maqalkiisu xadidan yahay qof baahida maqalkaa qaba qof arigiisu xadidan yahay ama qof baahida araggaa qaba marka eryadaasina khadaro waa erye maanta idaacaddan weyn ee v o eda khadaro waan uga faa'iidaysanayno in muxuu ahay dadka ay gaadhsiiso walaal aad iyo aadna muxuu ahay waa eryaen u jeclay la saxo waata inagoo gebagabadii marina sakariye intaanan fariinta ugu dambeedaad ka faa'iidaysanaysa fursadda aana ku siinin haddaan su-aal ka horreysiiyo somalilan waa waa nidaam dimuquraadiya dhowr laatankii sano in laga hadlayo laba kun afar iyo labaatan dad la xidhiidha inay bahyo gaara qabaan sidii ay codkooda dastuuriga u gudan lahaayeen somalilan lama aqoonsan maxaad ku tilmaami lahayd annaga horta walaal macno weyn bay noo sameynaysaa iyo horumar weyn sidaa khadar oo aad sheegtay afar iyo kontonka waddana afrika qaarkood muxuu ahay doorashadoodu inaanay ka qayb gelin dadka baahiyaha gaarka a qaba laakiin khadaroo maanta iyadoo labadii kun iyo afar labaatan aynu marayno oo weliba khadaroo waddankeenu uu yahay maanta waddan yacni somaliland la odhan karo waa waddan curdina khadaro oo muxuu ahaye maanta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waddanku xoogu koray aanu ahayn oo de wadamada horumarayaan qayb ka ahayn haddana khadarow maanta inaanu ka hadalno dadkaas ay u codeynayaan waxay noo samaynaysaa macno fara badan ugu dambayn maxay tahay fariintaad uga faa'iidaysanayso ee aad bulshada reer somalilan iyo hay-adaha kala duwan adigoo arrinta doorashada ku salaynaya horta khadaro walaal waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad idaacadda weyn ee v o eda maanta oo weliba xilli xaasaasiya doorasho lagu jiro oo macno badan ay noo samaynaysa khadarow dadka baahiyaha gaarkaa qabaa inay bulshada qayb ay ka noqdaan ay codeeyaan inaan kulanka maantana la yeelato macno noo samaynaysa khadarow saddex qodob baan kusoo koobi laha walaan qodobka koowaad aan kusoo koobaya waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarkaa qabaa dastuurka somalilan xaq wuxuu usii inay codeeyaan sidoo kale khadar waxaa jira dastuur dunidu isla garatay oo loo yaqaan yacni c c b r d oo convention of human rights of people with disability oo u n ku iyo hay-adda qaramada midoobe ay qaatay oo macnaheedu yahay dadka baahiyaha gaarkaa qabaa inay bulshada qayb walba qayb ka noqdaan siyaasad waxbarasho waxaan daba khadaro walaal halkan baaqitaan u dirayaa dhammaan hayada dhammaan ururada muxuu ahay tartama iyo xusbiyada iyo murashaxiintaba inay dadka baahiyaha gaarkaa qabaa weli baahida maqalkaa qabaa markay doonayaan fariin inay u sheegaan ay khadar ay soo garibsaajeen dadka luqadasu dhamaalaha bartay qodobka labaad ee khadar waa halkan ugu dirayaan waxa weeyaan dadka baahiyaha gaarkaa qabaan oo ku hadlaya agaasimid darada naafada waxaan walaal u sheegayaa inaan u heelanahay inaanu ka shaqayno doorashada si dadkaasi codayn ay u heli lahaayeen aad iyo aadna waad u mahadsantihiin siday kula muuqatay inay somalilan laba kun iyo afraatan laga hadlayo sidii xuquuqda dastuuriga ahayd ay u gudan lahayn dadka baahiyaha gaarka ale qabaa khadradu waa su-aal aad u wanaagsan waxyaabaha aadka looga qoslo waxaa ka mid ah dastuurka somalilan waxaa ku jirta qofka candidateka ama musharaxay inuu physically mentally inuu fit yahay macnaha waxa weeyaan inuu jir ahaan iyo maskax ahaanba inuu fit yahay marka qodobkaasaa ah qodobta koor ku ah bulshadii dastuurkeennii iyo xeerarkii dalkay ku jirtaa qodobkaas marka qodobkaasi waa qodobka siyaasaddan aanu kaga hadlaynan lahayn waar qodobkaasi qofku hadduu lug laayahay ama uu gacan laayay macnaheedu maaha inaanu siyaasadii soo geli karin inaanu talin karin marka xeerkan iyo gruubkan breshar gruubkeenu samaynay ee muxuu ahaa ka hadlaya arrimahaasi waa qodobadan doonin meesha laga saaro haddii ilaahay ilaa waaya ugu dambayn barnaamijka jimcaha ee idaacadda v o a gebi ahaanba wuxuu ku saabsan yahay xilliga doorashada iyo baahiyaha gaarkaa qaba adigu suxufiyaansiad arkaa wallaahi walaal waa barnaamij aad u wanaagsan wakhtigiisiina loo baahnaa dadka baahiyaha gaarkaa qaba waa dad somalilan tiro badan ka ah khadaroo weliba waxaa xusid mudan maaha wakhtigu wax digan ku xidhan qof caadiyahoo maanta dadka caadiga shaqaynaya baahiyaha gaarkaabuu ku beegmi karaa haddii ilaahay u qadaro markaa walaal jidaad hayso inaad ku dhici doontid aanad ogeyn sii hagaajiyo qodaxda ka sii guro ka sii shaqee ayaan fariintaasaan u diraya qof kastoo mas-uula maxay ka dhigan tahay arrintan in bulshada reer somalilan qaybo ka mid a ama dad ka mid a oo baahiyo gaara leh ama qaba xaqoodii doorashada ay kaga qaybgelayeen inaynu ka hadlayno sharciyanna dabara jiraan iyo iyo kuwa siyaasiiba marka maxay ka dhigan tahay garyaqaan maxamed muuse faarax quruxuu qarankani gaadhay ayuu arrinkaasi tilmaamayaa inagu waxaynu kasoo dheeganaa ama mastarkeenuu yahay shareecada islaamka iyo dastuurka qaranka oo labaduba damaanad qaadaya inay dadka muslimiinta ahi ama muwaadiniinta ahi ay xuquuq siman helaan baahiyahan gaarkiina waa qaar ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimi maaha nusqaan qofkaas baahiyaha gaarkaa leh uu qabo maaha waa mid ilaahay keenay inaan ku cibro qaadano xuquuqdiisana ilaalino bulsho ahaan iyo dal ahaanba waa mid aynu ku baraarayno aad iyo aad baad umahadsan tihiin dhegaystayaal barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa waxaana barnaamijka aannu toddobaadkan ku soo qaadannay doorashooyinka somalilan iyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba waxaa barnaamijka martiigu ahaa oo igala qaybgelayay sharciyaqaan maxamed muuse faarax oo ah sharciyaqaan deggan magaalada hargeysa guddoomiyaha dalladda jilayaasha aan dawliga ahayn ee sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame agaasimaha fulinta ee dalladda naafada somalilan sakariye axmed maxamed iyo ridwaan caydiid ismaaciil oo ah weriye ka howlgala warbaahinta somalilan toddobaadkanna barnaamijka faaqidaadda intaasi ayaan ku soo gebagabaynaya tan iyo kulan dambena waa aniga oo khadar maxamed cabdulaah oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo